Munaasabadan oo ahayd mid ay ku qalin jebinayeen arday gaaraysa ilaa iyo boqol konton iyo saddex arday oo wax ka bartay macadka Alkoba ee magaalada Baydhabo ayaa waxaa ka qayb galay maamulka iyo macalimiinta macadka, culamaa u diin, waalidiin, iyo arday iyo marti sharaf kale. Macadka Alkoba ayaa ka mid ah machadyada lagu barto shareecada Islaamka ee ku yaala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, isaga oona soo saaray arday fara badan. Ugu horeyn, Sheekh Maxamuud, maamulaha macadka Alkoba, ayaa sharaxaad ka bixiyay marxaladda ardada ay ku soo wax barteen muddada ay dhiganayeen macadka.
Qodobka koowaad leyba waa Machad al-Kawkab May'i Machad al-Kawkab wali ay isin baaragdan waa machad sharci ah oo ku mid ah macaahidda magaalada Baydhabo ka yaalan weli ku mid ah macaahidda oo ka dambeeyay xilliyadii dambe la furay dunida Machad al-Kawkab may la furay ilbaabashii la batay ee la ballagay bilid al-xijja tunisida maraasib sanadkii kun afar boqol afartii shantii oo ka dhawey bili lixaad toban sagaal maraase labada kun labaatan afarta maalin arbaaca iyo la furi macadka may kumidaya oo ka jara raabidada macaahidda sharciga ee ka jara may kale macadka ku diiwaangalsiyaa dowladda waa mid waa macad muctaraf ee jawaanibtan ha sheegi oo dhan macadka mayka koobaya lama qaybo qayb oo maraaxilu diraasiya laraayo la kasaayo macaahidda dhulka koobaye qayb asaase qayb mutawasita iyo qayb faanawi ah saas oo kale macadka may khaas leeya macaahidda magaalada ka taalan wuxuu ku dugaya qayb kaliya lay macadka oo ah maadooyin khaas ah takhasus iyo lankifalo un isku barada kor agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo ooqaafta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ardada ku ammaanay dadaalka ay geliyeen barashada daraasaadda islaamka ahi maalintu geekae maalin iidan qiimo badanwo allah subxaanahu watacaala yaan kama hadiyaana nicmada quruxda badanna nawaafajiye arday cadad iyo deerasa gabdhi iyo wiilana maska jaran boqol iyo konton arday baradan daraasada islaamka lakaga doos yahay shahaada allah jala wacala yaa mahad oo sugnaatay bacdallahi subxaanahu watacaala mahad bileera inuu jeeliyayo machadka alkawkab oo muddo kooban furan muddadaas koobanna wujuuhda quruxda badanna gabdhihi iyo wiilana aan iska jaraanka ka saareen mamuulaha machadka iyo macallimiintiis dhammaan way lahaa wajazaakum allah khayr washukran jasiilan macadka alkooba oo ka mid ah macaddada lagu barto culumta shareecada islaamka ah ayaa soo saara arday badan kuwa oo loo tarbiyeeyey barashada culumta shareecada islaamka iyo ku dhaqankeedaba